soo istaago anigoo ah musharaxa u taagan jegada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya runtii magacaygu waa aweys xuseen macalin waxaan ku dhashay tuulo lagu magacaabo mareerey oo u dhow degmada afgooy ay lix kilomitir dhanka galbeed ka xigtaa hase yeeshee waxbarashada dugsi dhexe dugsi hoose dugsi sare waxaa ku dhammaystay xamar ama magaalada muqdisho jaamacadda ummadda soomaaliyeedna waa ka baxay nayntigii waxaa kaloo intaa ii dheer macadkii maamulka iyo maaraynta ee sidam la oran jiray oo iyanaan ka qaatay shahaada dibloma shahaada b ena aan haysta ama bachelar of art intaa kadib markii aan intaas ku soo koobo yani biriir gaaban oo ku saabsan taariikh nololeedkayga sababaha igu kalifay in aan baarlamaanka noqdo ama u tartamo guddoomiye ku-xigeenka labaad waxay tahay anigoo jecel in dhibaatooyinka saddexdan gobol masalan baay bakool iyo shabeellada hoose oo dhibaatooyinkooda waddanka ay noqdeen meelaha ugu dhibaatada badan deegaan ahaan haddii la yidhaahdo haddii la yidhaahdo xitaa dadkooda ay ku dacdaraysan yihiin kasoo bilow sarkuus ilaa iyo maxay hayto saddexdan gobol meel kastoo ka mid ah marka saa darteed ayaan isu arkay in barnaamijyadaasi aan kaalin ka qaadan karo ama fikirka geysan karo hase yeeshee mudanayaasha sharafta leh waxaan sixujmaj ku jirtaa idinkaga codsanayaa in aad codkiina isiisaan rajaynayna micnaha in aad siin doontaan hadduu ilaa yidhaahdo okay waxyaabaha markaa aan rabo in culayska la saaro kana shaqeeya waxay tahay kow nabad sugidda ammaanka iyo xasiloonida oo kale inaan prioritiga siino sababtoo ah si aan la wada soconno nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii uu maka ama xaram ashariif uu dhameeyey dhismaheedii wuxuu ka ducaystay alla wuxuu yidhi allaahuma ijcal haadaa baladan aaminin uu dhah yacni meesha waxaa kaaga muuqataa in wax waliba amni uu uga horeeyo haddaan amni la helin micnaheeda nolol ma jirta xasilooni iyo nabad haddaan la helin nabad ma imaanayso maanta o dhan waa la iskada wareeganaya micnaha kow marka waxaad arkaysaa saddexdan gobol degmooyinkooda qaarkood oo kale inays isku furnayn oo ay jirto micnaha ciriiri aad iyo aad u badan marka fikir ahaan ama cid kasta aan la kaashano ee saamayn ku yeelan karta isufuridda degmooyinka ama maxay hayto gobolladan si qofkii baydhaba uga baxa baabuurka u raaca si toosa ugu tegi karo xamara meeshuu doono ama dhinac bakoola noqoto ama shabeellada hoose prioritiga koowaad waa sugidda amniga iyo xasiloonida peace and stability labo ilaalinta sharciga markaa iyo kala dambaynta dowladnimo sidaa la wada socono shan iyo labaatan sana ayuu waddankan wuxuu ku jiray burbur ama diih waxa loo yaqaano hase yeeshee si markaasi jiilka hadda soo baxay ay u bartaan muxuu yahay sharci sharci muxuu yahay aa imaanay marka sharcigu waa nidaam lagu heshiiyey in lagu kala dambeeyo markaa okay sharciga ayaa ah shayga ugu sarreeya ee ummaddana lagu hago marka ilaalinta sharciga waa waajib muqadas ee nasaaran okay dastuurka haddii ay noqon lahayd koonfur galbeed iyo kan waddanka guud ahaan u yaala